الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب زكاة النقد لعقت الزكاة هذه أيوب بابيهي نقد waxaa asalkeedu ahaa lacagta marka la dhalaaliyo macdanta dahabka iyo fidada ee dabeetana la tubo ee la googooyo ee lacag laga dhigo daraahim iyo danaaniir taas ayaa naqdi la yidhaahdaa ujeeddaduna waxa weeye ama lacag ha ahaato oo qaab lacageed ha u sabaysnaato ama qaab xulliyeed iyo xidhasho ha u sabaysnaato ama qaab kuuskuus iyo fadlan ha u samaysnaatee waa sakadii dahabka iyo fidadowna sidaa daraaddeed baa waxay yidhahdeen musanifiinta qaarkood waxaa ka wanaagsanaa in laydin yidhaahdo baabu zakaati adahabi waalfida sida rawdaha oo kaleba uu ka cabirayey way markaa lacagtii iyo tii googoonayd iyo tii kuuskuuska ahayd iyo tii falladhada ahayd mid weliba waa soo gelaysaa laakiin haddii lacag la yidhaahdo dee waxay noqonaysaa uuntaa qaabka lacagta loo sameeye saa loo isticmaalayo waana nicmooyinka ilaahay addoommadiisa ugu nicmeeyey kuwa ugu mudan ayay ka mid yihiin waayo dee lacagahaas ay ku taagan tahay nolosha adduunyadu xaaladaha addoommaduna sidaasay ku toosaysaa maxaa yeelay dadka baahiyahoodu waa fara badan yihiin mid wuxuu hayo ayuu ka kale u baahan yahay kaa kale wuxuu hayo ayuu kana u baahan yahay waxay isku weydaarsan karaana dee waxa weeye waa lacagtaa sakadeeda marka laga hadlayo waxay u daliishadeen aayadda qur-aanka ilaahay leeya waladiina yaknizuuna adahaba waalfida kuwa dahab iyo fida kaydaysanaya ee aan walaa yunfiquuna fii sabiili illah ilahay jidkiisana aan ku bixinaynin cadaabadiiba ugu bashaaray baa layidhi markaa kanzi waa ka aan sekada laga bixinin xadiidkii kale isagana imaamu muslim abu hurayra laga warinayay nebigu wuxuu yidhi qofkii dahab leh ama fidanaheen xaqeeda ka bixinin maalinta qiyaamaha inta la dhalaaliyo oo tool iyo safaa'iix looga dhigo ayaa naarta jahannaba lagu soo shidaya dabeetana dhinacyada iyo dhafoorada iyo dhabarka ayaa laga gubaya mar kastoo ay qabowdana waa loogu celinayaa maalin qadarkiisu uu yahay konton kunoo sannadood haddaba wuxuu sheekhu yidhi nisaabu lfidati fidada nisaabkeedu miataa dirhamin waa laba boqoloo dirham wadahabi wa nisaabu dahabina cishruuna mihqaalan waa labaatan mihqaal ama labaatan diinaar oo biwasni maka mawsuulin lagu miisaamay biwasni maka maka wasankeeda lagu miisaamay wa zakaatuhubana rubucu cushrin waxa weeye tobaninta loo qaybiyo rubucu lcushri meeshii tobnaynaysa in la bixiyo weeye walaa shay-a waxba ma ahani fi lmaqshuushi kii laysku qalday ee dahab iyo wax kale layskaga geeyey xataa yabluqa ilaa uu gaadho khaalisuhu saafigiisu nisaaban ilaa uu qadarkiisa ka goyska ahaa uu gaadho ee walow ikhtalata hadduu iska dheequ iskaga darsamo inaaun weel minhumaa dahabkiiyo fidadii oo wajuhila la garan waayo jahil laga dhooda agtarumaa koodii badnaa zukiya waana sakayn alaktaru ka badan ayaa lagu sakayn dahaban xaala kownihi muqadaran isagoo yacnii ama bifardihi isagoo lagu qadaray zukiya mid kasta waa la sakayn bifardihi alakthara isagoo la qadaray ka badan inuu yahay dahaban ow fida dahab iyo fidaba mar kasta isagoo ka badan lagu qadaray ayaa lagu sakaynaya halkan sheekhu wuxuu inoogu sheegayaa nisaabka iyo qadarka ugu hooseeya ee ay sakadu kaga baxdaa waa laba boqoloo dirham fidada dahabkana waxay kaga baqdaa kaga baxdaa waa labaatan misqaal oo weliba lagu miisaamay miisaanka maka way xadiidka abu daawuud iyo nasaa'i ay warinayaane sanadkiisuna saxiixa yahay almikyaanu mikyaanu lmadiina waxa waxa lagu miisaa waa waxa madiine ay wax ku miisaan walwasnu wasnu maka miisaanna waa miisaanka mako taasi waxa weeye waa horta qadarkii sekada laga bixinayey waxaana xadiid saxiixa nabiga sala allahu alayh wasalam kaga sugnaatay si xadiidkii abu daawuud wariyay sanadkiisu saxiixa yahay xadiidkii abdu sheekhayn ee bukhaari iyo muslim ay warinayaan laysa fi ma duuna khamsi awaaqin min alwaraqi sadaqa wax ka hooseeya shan wiqyadood oo wari wariqa wariquna waa fidadee laguma leh sadaqo wiqiyadina waa afartan dirham waa labadii boqolee markaa dirham weeye waxaa kaloo iyadana xadiid abu daawuud warinayo oo sanadkiisuna saxiix yahay nebigu wuxu uhi laysa fii aqala min cishriina dinaaran labaatan diinaar dinaar iyo midqaal labo isku mida shay waxba kuma sugnaa mid kaloo isagana lamid ah laysa calayka shayun xataa yakuuna laka cishruuna dinaara ilaa labaatan dinaar ay kuu sugnaadaan zakadooduna wuxu uhi wazakaatuhumaa zakadooduna waa rubcu lcushri waa rubcu lcushri macnaha waa siday mari jireen qolyi hore intaa toban u qaybiso tobanka haddana afar usii qaybi markaa waxa weeye dee labaatankiina rubculcushrkoodu waa nisfu mithqaal mi'ata dirhamkiina waa khamsata daraahim laba boqol haddaad toban u qaybiso maxay noqonaysaa labaatan labaatankii haddana afar usii qaybi waa shan labaatankii toban u qaybi waa laba labadiina afar u qaybi waa nus waa intaa waxaase ka sahlan tan xataa labiyo barka la ydhaa tuba infaaf in lagu dhufto waxaa ka sahlan afartan in loo qaybiyo halkaa toban uga qaybin lahayd haddana tobanka uga sii qaybin lahayd afar haddaad ka gudtood afartan u qaybisana waa la mid idaasaa kuu soo baxaysa marka waxaad haystaa afartankaas baad u qaybinaysa wixii kusoo baxa markaa sikadii noqonaya waana axaadiida saxiixa sidaa ku soo aroortay markuu ka hadlayay fidada wa fi riqati rubcu lcushr waa xadiis bukhaari warinayo riqada iyo riqada iyo wariqa iyada ayaa la yidhaahdaa waxaa ku sugan rubcu lcushr waa shanta wa fi wa fi cishriina nisfu dinaarin labaatankii nisfu dinaar baa lagu leeyahay iyo xadiidkii saxiixa isna abu daawuud tilmaamay haddii la yeelo isla saxiixa fa idaa kaanat laka waxaala calayha korkaaga may ahaanin waxba ilaa labaatan dinaar kuu sugnaadaan fa idaa kaanat laka waxaala calayha alxawlu fa fiiha nisfu dinaar nisfu dinaar baa lagugu leeyahay horta nisaabkeedina waa kaa wixii la bixinayana waa kaa haddaba maanta haddii dahab la zakaynayo ama haddii lacag la zakaynayo waxa isweydiin le see loo zakaynayaa horta bal sideeda qabso oo xilligaa nebiga sala allahu alayh wasalam ilaahay soo saaray ee cahdulbictha carabtu may lahayn cumlo iyo lacag ayaga u gaara oo ay dhalaashadaan oo ay tuntaan oo iyaga u gaara may lahayn laba lacagayo un baa jiray midi faris bay ka iman jirtay waana daraahimta fidiga ah waxaanay ahayd daraahimu fida silfar bay ahayd ay ka samaysnayd faris baana ay ka iman jirtay midna waxay ka iman jirtay ruum bay ka iman jirtay labadii awoodooda xilligaa jiray waxaanay ahayd addanaaniir addahabiya iyaduna danaaniirta dahabkaa bay ahayd horta labadaa lacagayow baa xilligaa jiray midna daraahim waxay furus ka timaada oo silfar ah midna waxay danaaniir dahab ah oo ruum ka timaada haddana nebigu markuu qadarayay dee zakada hortu nisaabka macnihiisu waxa weeye waa heerka ugu hooseeya ee qofka loo ictibaarinayo inuu yahay qof wax haysta oo ay ku waajibtay dadka kale walaaliheen waxba haysanin inuu wax siiyo waa heerka ugu hooseeya loo ictibaarinayo wey afartan neef markuu yeesho hodan baa loo ictibaarinaya ay waajib kuda dadka kale inuu wax taraan shan halaad hadduu yeesho saasi leeg soddon lo-a hadduu yeesho saasi leeg dahabkii iyo fidadiina ama lacagta markuu nebigu nisaabkeeda qadarayeyna hal nisaab qura uunbuu sheegay nisaabkii qura ahaa uunbuu lacag labadii lacagayo wee markaa jiray ayuunbuu ku kala qiimeeyey oo masalan labaatanka dirham iyo labada boqolee dirham way isu dhigmayeen oo dinaarku wuxuu u dhigmayey toban dirham ayuu suuqa uga dhigmayay idan labaatan misqaal ama labaatan dinaar iyo laba boqoloo dirham way isleekaayeen sidaa daraaddeed buu taa markaa ugu qadaray haddaba intaa kadib maxaa dhacay laba qodob baa dhacay mid weeyaane dahabkii isagu sidiisiiba iska ah laakiin fidadii baa hoosu dhac ku yimi fara badani ilaa heera uu gaadhay halkii dirham halkii dinaar baan leeya soddon dirham inuu gaadhay halku tobankaa markii hore ilaa in ka sii badan ilaa yowmana haadaa hoos bay u dhacday dhacday dhacday dhacday oo aad bay hoosaysaa dahabku halku halkiisii iska tegay ama kor uga sii socdo taasi mid bay noqotay qodobka labaad ee isagana meesha soo baxay wuxuu noqday dee lacagtii caynkaas ahayd ee dahabka iyo fidada ahayd oo meeshiiba ka baxday oo maxaa soo galay haddii ay bir tahay naxaas baa soo gashay iyo waraaqo iminka in loo isticmaalo macdan ahaan mooyaane lacag loo isticmaalo iyadoo dahabkii iyo fidadiia ma jirto waxa aad maqlaysa dinaar kuwaytiya iyo dirham imaaraatiya aad maqlaysaa ma aha dirhamkii iyo dinaarkii ay kutubtu sheegaysay ee macdanta ka samaysanaa maaha ee waa waraaqo loo bixiyo un magaca dirham iyo dinaar ma loo bixiyey un weeye ee maaha kuwii asalka ahaa sidaa daraaddeed ayaa culimmadu culimmadii hore marka ay masalan waxaa la kalaamahaday oo kale iyo ay ka hadlayaan waynu insha allahu tacala waynu ku arki doonaa markaynu kitaabuqardi oo kala marayno waxay dhahan qofku wixii u amaahaday ayuunbuu soo celinayaa markuu mil iyo mutaqawin bay u kala qaadan walow fii naqdin batala tacaamulu bihi walow lacag ku shaqaynteeda ay burtayba ha ahaatee liannahu aqrabu ilaa milihi bay dhahdaan liannahu aqrabu ilaa xaqi kase xaqiisa u dhow waxay ahayd markaa macdano haddii lacagnimo looga tago dahabnimo yani lacagtii inaan loo isticmaalin dee maxay u shaqaynaysaa dahabnimo ushaqaynaysaa ama waxay u shaqaynaysaa silfarnimo iyo fidlanimo u shaqaynaysaa laakiin baalkaa dhakada weyne iminka aynuna haysanno ee dollarka warqadda ah hadduu maanta maraykan ka baxu midda ka yar samaysto soo xashiishkaa ay dabayshu qaadaysa ma noqoni wax alla wax macno u leeyi ma jirto warqad ahaan qiimo u leeyi ma jirto sidaa daraaddeed lacagayowga hadda la isticmaalo ee bedelay waa waraaqaha iyo dee naxaasahaasu weeye horta culimmada muslimiintu sida ay u badan yihiin waxay tilmaameen waxyaalaha waraaqaha lagu heshiiyey iyo waxyaalaha kale ee naxaasahaasi inay halkii dahabkii diinaarkii iyo dirhamkii dahabka iyo fidadaha inay istaagayaan oo xaggii lacagnimadiiyo wax ku kala qaadashada isku taagayaan oo xaggii yani meher la ysku siinayo wax lagu kala iibsanayo ribadiina ay gelayso oo ribadiina ay gelayso ay rabo weyn noqonayaan taasi horta waa taa sekadiina ay ka waajibayso haddaba waxa isweydiin leh mar haddii aynu nidhi dee ayaga meesha waa ka baxeen maxaa lagu qadarayaa markaa zakadii maanta qofka dahab haystaa ama lacag haystaa muxuu ku qadarayaa culimmadu in badani waxay yidhahdeen horta ayada fidada laguma qadarayo waayo fidada haddii maanta labaatankeedii dirham hadiyo mid kalena xasuusta xilligaa nisaabyadu way isku dhowaayeen oo waxba may kala fogeyn ila waxaa loo ictibaarinayaa heerkii ugu hooseeyey qofkani maalqabeen ku ahaa oo labaa afartanka ariga ah iyo shanta geelah iyo labaatankan diinaar iyo labada boqolee dirham iyo saddex way isku dhodhowaayeen haddaba fidadii hoos bay u dhacday ilaa xadda ay gaadhay labadeedii boqolee dirham haddii laydhaa maanta waxa lagu qiimeeyo neef adiga goyn mayso halka dahabkiina halkiisa iska taagan yahay marka caqligal ma tahay laba qofoo yacni dee midna uu dahabka intaa lega xoola intaa leeg haysta in la yidhahdo adugu intaasaad bixinaysaa kii neef adiga haystayna la yidhaahdo xagga fidada marka loo eego yani wax gaadhayana la yidhahdo iska bix caqliga wax geli karaya maaha idan taa markaa culimmadu say u badan yihiin iyadaa fidada baabkeeda way iska laabeen haddaba waxaynu na maqalay ayana in la yidhahdo shan iyo siddeetan graam ayaa dahabkana lagu sakaynaya lacagtana lagu sakaynaya shan iyo sideetan graam laftooda halkay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen daraahimtii ugu dambaysay ee la helay ee mataaxiifta caalamka islaamiga laga helay siiba cahdigii cabdimelik ibnu lmarwan cahdigiisii danaaniirtii dahabka ahayd ee xilligaa la isticmaali jiray tan kudurtu ka hadlaysa ayaa la soo helay oo meelo badan laga soo helay waa la miisaamay maxay noqotay waxay noqotay afar garaam iyo shan iyo labaatan riigo ama arbaca faasila hamsa wacishriin ama four point twenty five balse waxaad ku dhufataa uun inta afar garaam iyo shan iyo labaatan waxaad ku dhufataa un labaatankii diinaar ama labaatankii midqaal ku dhufo waxay kuu soo baxaysaa shan iyo siddeetan graam shan iyo siddeetan graam bay kuu soo baxaysaa idan waxa weeye haddaad dahab haysatana waxaad ku sakaynaysaa waa nisaabkiisuu noqonaya waa markuu gaaro shan iyo siddeetan graam oo dahaba haddii aad lacag haysato noocaad haysatoba ha noqoto ama somalilan hayso ama soomaali hayso ama bir hayso ama riyaal hayso ama faran hayso suuqaasun baad tegaysaa shan iyo siddeetan garaam maalintaa wuxuu suuqa ka marayo marka ay xoolahaagu gaadhaan ayay xoolahaagiisa ka goys yihiin hadda imminka waa kacay dahabku oo masalan dee mararka qaarkood dhowr iyo konton buu gaadhay haddii aynu ku qiimayno waynaa bal kontonba ka soo qaad aynu siddeetan iyo shan ku dhufanno waa laba afar kun laba boqol iyo konton weeyi waa haddii konton lagu dhufto sidaasumaad ugu dhufanaysaa markaa wixii kuu soo baxaa ayuunbaad markaa u qaybinaysaa afartan unbaad u qaybinaysaa oo haddii masalan xoolahaagiiba noqdaan afar kun laba boqol iyo konton baynu nidhi afartan unu qaybi waxaa kaa baxaya waxa weeye boqol iyo lix iyo labiyo afartan ayaa kaa baxaya afartan umaad uqayb haddaad toban usii qaybiso haddana afar usii qaybisana waa halkeedii ayay noqonaysaa yani boqolkiiba labiyo badh markaa sidaa ay ku soo baxayso shan iyo sideetan gramna waa sidaa markaa dahabkiina shan iyo sideetan gram baa lagu sakeynaya lacagtana shan iyo sideetanka gram markay gaadhown baa lagu sakaynaya wuxuu markaa sheekhu uhi walaa shay-a waxba laguma leh fi lmaqshuushi kii maqshuushka ahaa kii la iskaga khalday laba shay ee dahab ama dahab iyo fida la iskaga qalday ama dahab iyo naxaas la iskaga qalday ama naxaas iyo fida la iskaga daray waxba markaa laguma leh xataa yabluqa khaalisuhu ilaa uu saafigiisu gaadho nisaaban nisaab ilaa uu gaadho oo masalan shay baa la isku sameeyey shaygaasi wuxuu iskaga jiraa naxaas iyo dahab ama naxaas iyo wuxuu iskaga jiraa silver ilaa yoo silverku uu labadii boqolee dirham gaadho ama dahabku uu gaadho labadii boqol yani labaatankii dinaar ama misqaal isagay ka waajibayso markuu intaa gaadho unbay ka waajibaysaa walow ikhtalata hadduu isku darsamo inaa-un weel minhumaa labadoo dahabkii fidadii weelba waxaa la iskaga daray oo laga wada sameeyey dahab iyo fido wa ju'ila agarumaa koodii badnaana waa laga jaahil noqday oo lama garanayo kooda badan oo masalan waxaa la og yahay weelkani inuu kun dirham yahay miisaankiisu oo midkoodna lix boqol yahay midkoodna afar boqol yahay laakiin waxaan la garanin ma dahabkaa lixda boqol ahaa mise dahabkaa afarta boqol ahaa ayaa la garan la'yahay wajuila agarba koodii badnaana waa laga jaahil noqday zukiya waa la zakaynayaa mid kasta alagtara bifardihi isagoo loo qadaray alagtara ka badan inuu yahay dahaban dahabaan oo fidaha ma fidahaan yacni si ay qofka dimadiisu u bari noqoto soo ugu ixtiyaadka fiican waxa weeye inaad ka badan lix boqolee dahab ka dhigtoo zakayso haddana lix boqolna fidda ka dhigtoo zakayso sidaasuunbaad ku beri noqonaysaa zukiya waa la zakaynayaa alagharu ka badan ayaa lagu zakaynayaa xaala kownihi dahaban wa fida isagoo dahaba iyo isagoo fidaaba lix boqoloo kale iyo lix boqoloo kale ayaa lagu zakaynaya si dimadiisu yaqiin ahaan ay ugu beri noqoto wixii dheeraadee raacayna wuxuu noqonayaa dee qof tadawuc ku sameeyey in la yidhaha dahab ahaanun qadara oo dahabuunaan ka dhigno ayada makuwa filo dee dahabku fiddo kama gudaynin haba ka khayr badnaaday waa laba jinsoo iskhilaafsan layskumana buuxinaynin marka labada mid walba lix boqol ayaa laga soo qaadi zukiya waa lasgeli alagsaru ka badan dahaban muqadaran isagoo loo qadaray dahaban wa fida dahab iyo fidada isagoo lagu qadaray baa la sakayn ow muyiza ama waa la kala sooci ama ha la kala sooco oo inta la dhalaaliyo oo dab lagu dhalaaliyo dee ha la kala saaro mid walla qiyaastiisa markaa ha lagu sakeeyo la way kala baxayaane dhammaantiina la wada dhalaalina waxa ku filan bay yidhaahdeen haddii masalan qadar yar oo lala ogyahay inay isleegtay masalan dheg oo kale ayaa la ogyahay inta ku jirta ee dahab iyo fidaahi inta ay leeg tahay baa la ogyahay mid walba in isleeg baa ku jirta haddii intaa lafdeeda un la dhalaaliyo waxay leeyihiin nisbadeeda waa lagu heli karaa waxaa kaloo sheegaan in biyo lagu imtixaano oo masalan dee weel weyn baa biyo lagu shubi dabeetana kun dahaba baa la dhex gelinayaa markaasaa halkay soo gaadhaan baa la eegayaa biyuhu waa laga saaraya haddana kun fida ah ayaa la dhex gelinaya halka ay soo gaadhaan baa la calaamadinaya fidada ayaa markaa ka kor maraysaa waayo fidada ayaa ka xajmi badan deetana kii la isku daray ee isku jiray baa haddana la dhex gelinayaa bay yidhahdeen kii u dhowaado hadduu xagga markaa fidada u dhowaadee sarana dee lixdii boqol waa isaga hadduu xagga hoose dahabka u dhawaadana kii badnaa dahabka ayuu noqonaya saasay yidhahdeen wayuzakaa waa la zakaynaya almuxaramu kii la xaram yaree min xuliyin xullidii iyo wagayrihi ah lalmubaaxu kii mubaaxa ay banaana isaga may filahare haddaan qabano fa min almuxarami waxaa ka mida alilaa weelkii ayaa ka mida wasiwaaru iyo shuuligii walkhalkhaalu iyo kii lugta la geshanayey oo lilubsi rajuli nin xidhashadii u sugnaaday ee falow ittakhada hadduu samaysto siwaaran shuuli buu samaystay bilaa qasdin ow biqasdi ijaaratihi ama ujeeddo inuu ka kireeyo liman lahu isticmaaluhu cid isticmaalkiisu u sugnaaday falaa zakaata fi lasaxi asax haddaan qabna zaka laguma le wakadaha low inkasara lxuliyu hadduu jabana waa la mid oo waqasada islaaxahu hagaajintiisa uu qastiyo waxau sheekhu leeyahay halkan wayuzakaa waa la zakaynayaa almuxaramu kii xaaraantaha in la xidhaa ay xaaraanta ahayd ee min xuliyin waayrihi xuliyin waayri xuliya hayrkeeda xulidu waxa la yidhaahdaa dee waa dahabkan iyo fidadan qaabka xidhashada iyo isqurxinta loo sameeyey ama qoor ha loo sameeyo ama gacan ha loo sameeyo ama lug ha loo sameeyo ama dheg ha loo sameeyo ama san ha loo sameeyo ama dhex ha loo sameeyo meeshii la doonaba ha loo sameeye waa dahabka iyo fidada loo sameeye xidhashada mar hadduu xaaraan yahay xidhashadiisu oo xulli uu yahay ama kayrkii uu yahay isaga waa la sakaynayaa muslimiintuna waa ku ijmacsan yihin ma yidhaahdeen inay zaka ka waajibayso kaa muxaramkaa markaa xulli iyo weel weel laga sameeyey dahab ama fido lalmubaaxu fi ladhari kii isaga mubaaxa ahaa maya fil adhari haddaan qabanno kii mubaaxa ahaa oo yu mubaaxu iyo dee ruux dumara ayaa samaysatay oo isticmaalaysa ka ay ruuxa dumari samaysatay oo isticmaalka bannaan ay u samaysatay isaga seka laguma leh li'annahu wuxuu shabbahayaa xoolihii shaqaynayay oo kale ayuu shabahayaa haddaba muxuuna yidhi fa min almuxarami haddaba kan la xaaraantinimeeyey ayaa laba arrimood baa noo xaaraantinimeeyaa mid cayn ahaantiisana uu xaaraantinimaysan yahay dee weelkii in dahabkiiyo fidda weel laga dhigto balqacada laga dhigto idanna laga dhigto waxyaalo kale laga dhigto walcayni buu xaaraan u yahay oo lama ogola midna waa xaraamu bilqasdi oo dee ninkii baa xullidii dumarkoo kale samaysanaya kaasina xaraamu bilqasdi buu noqonayaa marka kalicayni wax xaraamka alina weel baa kamid dahabiyo fidda laga samaystay nin ama nin ha samaysta ama gabadhi ha samaysato lama ogola wasiwaar siwaarku waa shuuliyadii waa gacmaha kii la gashay jinjinxid bay odhan jiray waa kaa gacmaha la gashado waalkhalkhaal khalkhaalkuna waa shuuligaa lugta inagu maba isticmaallo balaa kii gacmaha iyabaaba inagu yar dhagahae yacni qoryaha uu ku batay ilaa lugahay gashadaan iyo kuwa ay dhexda ku xidhaan iyo meel walba way iska lumaan marka khalkhaalkuna waa ka lugta la gashado oo yaa samaysay kan lugtiga gacanta lilubsi rajul ninnan u xidho waxay kuwaasina ku xaraantiri qasdiga xullidaa ninku samaystay iyo kuwa aan bannaanayna weelka iyo waxyaalahaasoo kale ah zakadii way ka waajibaysaa kaa waa la isku waafaqsan yahay laakiin kii mubaax ahaa ee dumarku ayagu ay isticmaalayeen ay dumarku samaysteen isagaa zako ma ka waajibaysaa mise kama waajibayso waa mas'ala ahlulcilmigu ay isku khilaafeen salafan wa khalafan kuwii hore iyo kuwa dambaba culamada qaar waxay lehin wax zakaahoo lagu leeyahay ma jiro xullida dahabka iyo fidada almuctaadi lilmar'ati libsu ee caadada ay tahay ruuxa dumar inay xidhato waana jumhuuru lculamaa sida ay u badan yihiin adiga goraaleen markay saddex madhab israacaan iyo culamada kale baa jumhuur laga cabira iminka saddex baa israacsan siwa abu xaniifa waxaan ahayn saxaabadii ibnu cumar baa laga wariyey jaabir baa laga wariyey caaisha laga wariyey aslaamita abubakr baa laga wariya inaan wax zakaa lagu lahayn waa jumhuur ulculamaa say ku tegeen waxyaalo markaas ra fara badan ayaanay markaas daliishadaan xadiid imaam maalik warinayay caaisha inay markaa hablo walaalkeed dhalay oo agooma inay haysatay xulli ayay lahaayeen sekadana kama bixin jirin ibn cumar oo kale waxaa isagana ka soo isaga taalaqudni iyo bayhaqi ay warinayaan inuu jawaari u lahaa iyo hablihiisa iyo dahab u xidhan jiray oo sekada ka bixin jirin asmaa binta abibakar iyadana sidaasi leeg xadiidka qolyaha kale ay deliishanayaanna iyo xadiidkii markaa isagana caamka ahaaye dee inuu lahaa tasadaqna walow min xuliyikun dumarow wax sadaqaysa wa xullidiinnana waxaa isku qurxinaysaa ma ha ahaateen kuwaasi axaadiidka kalena wada daciif bay ku tilmaameen iyo inaan sugnayn ay qolyaha kala deliishadeen qowlka labaad waa qowlka abu xaniifa iyo caطaa iyo ibraahim annakhaci iyo ay qabaan waana muqaabilu اladhar fi lmadhab الshaafici ila fi اladhari baynu waa muqaabilu اladhar waa qowl labaad oo imam shaafici ley waa xataa qowl labaad oo imaam axmed laga sheego waxaanay deliishadaane ugu muhiimsan laba xadiid xadiid اlmasakataan iyo xadiid اlfatakhaat waa labadaa xadiid xadiidka labadaa shuuli sheegaya abu daawuud iyo nisaa iyo tirmidi iyo axmed yabaa warinaya nada qaarkoodna dee sidaa qolyaha horena waa daciifinaya qoladanna markay isugayeen maca shawaahidiisa saxiixun liqayrihi buu noqday bay yidhaahdaan ruux dumara ayaa nebiga u timi gacantaana waxay ku wadatay inan ay wadatayna laba shuuli oo culculus baa ugu jiray gacanta oo dahaba markaasuu yihi sekada ma ka bixisaa markaasay tihi maya markaasuu yihi ma ku farax gelinayaa inuu ilaahay shuuliyo maalinta qiyaamaha naara kugu bedelo dabeetana intay ka siibtay ayay rasuulka u tuurtay ay tihi humaa lilahi wa rasuulihi xadiidkaa way deliishadee qolyaha saasana ku ansixin qolyada kalena ayaguna ma ansixin bay yidhaahdeen xadiidna waa xadiidka isagana fargallada sheegaya oo abu daawuud iyo taariqudni iyo xaagtib iyo bayhaqiya baa warinaya isagana xasanu bishawaahidii bay yidhaahdaan waxay leedahay caaisha waxay isoo galeen rasuulka gacantayda wuxuu ku arkay markaa fargallo waaweyn oo markaas fidaa markaasuu yihi maa haada muxuu yahay kani waxay tihi waxaan u salaystay inaan isugu kaa qurxiyo rasuul allow wuxuu ihi sakada ma ka bixisa waxay tihi maya wa xasbuka min annaar bud haddaba isagaa naar ba kugu filan mar haddaan sakadiina ka bixinaynin naar ba isagaa kugu filan bud yacni qolyahaasina kaas ayay deliishadeen markaa sakada waa laga bixinayaa bay idhahdeen dahabka dumarku ay xidhaan ee mubaaxa ah jumhuurkuna saasay qabaan adilaha xadiidaasina inay daciif yihiin bay markaa ku tegeen walaad arkaysaa inaanay sii adkayn haddaba wuxuu yidhi falow ittakhada ninkii hadduu samaysta siwaaran bilaa qastin shuuli buu samaystay qasad la'aan xidhashana ugama qastin kaydaysina ugama qastin wuu sameeyey uun aw ama biqasdi ijaaratii wuxuu qastay inuu ka kirayo lima lahu isticmaalu cid ay u sugnaataysa wuxuu yidhi islaamaha aroosyada tegaya unaad ka kiraysid ow ow biqasdi ijaaratii wuxuu qastay inuu ka kireeyo liman qof lahu u sugnaaday isticmaalu inu isticmaala dee dumarkaa inay isticmaalaan u sugnaado dumarradaasuu ka kireeya buuli falaa zakaata fil asaxi asax haddaan qabanno wax zakaa lagagama laha ayuu idhi markaa oo kaa bilaa qasdinta wuu sameeyey mar haddaanu isticmaalna ula qasinin iqtiraana ula qasinin iyada wax zakaahi ka waajibi mayso oo marka dee bilaa qasdiga ay ahayd dee xullida waxba ulama qasinin maalka naamiga baana sakadu ay ka waajibtaa siyaaqadan ayaanu markaa dee ku baxay wajha labaad wuxuu le isaga waa ka waajibaysaayo dee qasad baan jirin haddii masalan marka wuxuu lidii u sameeyey inuu dumarka ka kaleeyana sakaayana lagubale bay yidhahdeenoo waa isagoo inuu ammaaneeyo oo kale u qasiya aaniguna waa waajibaysaa buu leeyahay oo dee inay wax ka soo baxaan baa loogu talagalay falaa zakaata fi lasaxi waa taa wakadaa waxaa la mida labinka sana alxuliyu hadday xullidii mubaaxay jabto ee isticmaalka mubaaxa ulahayd baa burburtay oo qasada islaaxahu inuu hagaajiyana waa u qasadsan yahay qasada waxaanuu doono islaaxu inuu hagaajiyo waana suurtagal wax saka a laguma leh sanadaba ha yaalle maxaa suuradii xullinimada ayuu weli leeyahay inuu hagaajiyana dee waa u qasdiye aanigu wuxuu leeyahay maya waa ka waajibaysaayo dee isticmaalkiisi baa meesha ka baxay daadu shaygii burburay marka macdinimadaasay uga baxaysaa wayaxrumu cala arajuli ninkii waxaa ka xaaraana xuliyu dahabi dahab xullidii ayaa ka xaaraan ila alanfaa san mooyaane walunmula anmula unmula iyo xubintii mooyaane wasinna iligii mooyaane lal isbica farbaya wayaxrumu xarana sinulkhaatabi fargalka iligiisu waa xaran cala saxiix haddaan qabno wayaxillu lahu min alfidati waxa uga xalaala alkhaatamu fargalkiibaa uga xalaala wa taxliyatu alati alxarbi alladii dagaalka inuu ku qurxiyo ayaa u bannaan ka sayfi iyo walrumxi iyo walmintiq mintaqa shakadii uu dhexda ku xidhanayay laa maa laa yalbasu waxaan u xidhanaynin maya kasarji waa koorihii walijaami xakabihii cala lasaxi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay raximah اllahu tacaala wayaxrumu waxaa ka xaaraana cala rajuli ninkii xuliyu dahabi dahab xullidii dahabkaa loo sameeyey qaabka xidhashada inuu xidho isku qurxiya waa ka xaaraan xadiidan horena u soo marnay tirmidi warinayo abi muusa alashcari laga warinayo sheekh albaanina sanadkiisa uu saxiix yeelay wuxuuhi uxila dahab walxariiru liunaas ummatii dahab iyo xariir waxaa loo xalaaleeyey dhadiga ummadayda wa xurima calaa dukuurihaa kuweeda labna waa laga xaaraantirimay muxuu ka soo reebay laakiin ila alanfa sankii mooyaane haddii sanka la jaro san dahaba wuu samaysan karaa san dahaba wuu samaysan karaa waya xadiid warinaya tirmidi iyo ibnu xibbaan sanadkiisuna saxiix yahay carfaja ninka la yidhaahdo binu saciid binu sacad ayaa sankiisii yowma alkulaab la jaray waa meel magaceed ay waqca iyo dagaal ka dhacay jaahiligii markaasaa sankii wuxuu ka samaystay silfar markaasuu ku uray faamarahu nabiyu sala اllah alay sl an yatakhidahu min dahabin inuu dahab ka samaystaa buu nebigu amray markaa markaasi waa bannaanya walanmula unmula anmula inmula yani ilaa sagaal luqo hamsada waa la taliiin karaa may miimkaa iyadoo la taliiinayo ilaa sagaal luqa ka soo baxa unmula anmula inmula miimkana saddexaasaa isna laga dhigi karaa waa xubintii farawiga qaarna suulka mooye saddex xubnood weeye suulkuna waa laba xubnood marka unmula waa xubintii iyada waa bannaan tahay haddii la jaro inuu ka samaysto wasinni iligii inuu ka samaystaa ayadana waa bannaan tahay oo waxay leeyihiin waxay la macno yihiinuun dee sankii ubay la macnayiin loo banneeyey dhowr yacnii in lagu xidhaana ayana waa bannaan tahay ilkii in lagu xidho oo lagu adkeeyaana dahabkii waa bannaan tahay yacni aharna abu nucayb iyo ibnu cadiy ibnu qaanic iyo laga warinayo ayaa yacni sheegaya ninay markaa ilee fool ka dhacay maalintii uxud inuu nebigu faray inuu fool markaa dahaba samaysto inkastoo xadiidka la daciifiye waana lagu adkay karaa cuhmaan ibnu cafaan ayaa ku adkaystay anas inuu ku adkaystay isagana imaamulbayhaqi baa warinayay iyo aharo kale ibnu abi shayba ayaa isaguna soo saaray lalusbuuci ama lalasbuuci ayada fartii maya fardan lalisbiici farti ama lalasbuuci fartii mausbuuci fartii ayada maya fardan inuu ilaa dahab baan ka samaysanayaa ayada lama og leanna ma shaqaynayso iminka xubini way kuu shaqaynaysaa dee intii kale la shaqaynaysaa laakiin fardami oo dahabi ma shaqaynayso markaa quruxun bay noqonaysaa fatakunu limujaradi ziina quruxun bay noqonaysaa anmuladu laakiin way kuu shaqaynayso waa dhaqdhaqaaji karayso waxbaad kusoo yar gundhinayso waxbaad ku qabqabanaysa wayaxrumu waxa harana sinu lkhaatami fargalka iligiisu waa xaran cala saxiixa haddaan qabanno sinu lkhaatam waxa weeye hadii goraan fargalka waa kan fas loo sameeyo sinigu waa ilkahan yaryaree qabanaya ee inta lagu dhalaaliyo dabeetana qabanaya waa laga dhigi karaa wey sinu lkhaatam waa kaa ashucba alatii yastamsiku biha alfasu uu qabanayo ee lagu dhalaalinayo weeye cala saxiixi haddaan qabanno qowlka saxiixa ah isaga wuu iska bannaan yahay dabasaq iyo laabushabahayaa markaa waa karaha markaa qolyo kale oo markaas liina waa jiraan ama yacni wuu iska bannaan yahay waa muqaabilu saxiixa oo dabasaqiradu waa iska bannaanay wayaxilu lahu ninkii waxa uga bannaan min alfidati alkhaatamu fidadii waxa uga bannaan fargashi fargashi ninku waa ka samaysan karaa liannahu itakhada khaataman min fida fargashi fidaa nebigu waa samaystay in la xidhaana way iska fiican tahay midig iyo bidix midkaa doontaad ku xidhan kartaa faraankaa doontaad ku xidhan kartaa yacnii fargashiga iyo saacadda iyo waxba midig iyo bidix ma kala lahaa tii uu doonaabuu qofku ku xidhan kara yacni waa sunna oo yani waa in midigta lagu xidhaa yani ma jirto intii doonaba si halkaa doonta waad gashan kartaa watawaaxilyatu wa yaxilu lirajuli ninkii waxa u bannaan fidada xaggeed uga bannaan hadda dahabkii halkaasaynu ku xidhnay marka hore wuxuu uhi wayaxilu waxa bannaan ilay fidadii baynu hadda wadnee taxliyatu aalati alxarbi aaladii dagaalka inuu ku qurxiso ayuu leeyahay fidadii ka sayfi sii seefdii oo kale warumxi warankii walmintaqati iyo shakadii u dusha ka xidhanayay iyo gaashaankiisa iyo wixii la midka ahaa lianna fii dalika irhaaban lilkufaari baashaad markay dhalaalaysa dee bahala wada dhalaalaya la sito waxay u muuqanayaan niman aad u nimcaysan oo aad u barwaaqaysan inkastoo sanadkiisa la daciifiyey maka maalintii walfaxi sayfdiisa markaa dahab iyo fidaya baa ka muuqanaya waxaa kaloo sooaatay qabiicata sayfi rasuuli illahi kaanat min fida wa ana nacla sayfi kaanat min fida qabiicadu waa halkan la qabto baashan yaree san ugu soo dahaaran ayaa la yidhaahdaa ayaa ahayd markaas qabiicadeedaasaa fido ahayd nacliguna waa halkan galka hadiga goolaalo tooreeyadaiyo baynu aragnaa innaguyo waa tan xagga yara ugu dambaysaabuu ka baxo waa tan bir yariyo wax laga soo geliyo taasina iyaduna waxayd nacliga sayfdiisuna waxayd min fida markaa way iska bannaantay bay dhaheen laa maa shay isaga fidadaa kuma qurxin karo laa yalbasu aan u xidhanayni ka sarji kooriya welijaami xakamihi isagu wuxuu sitay ayay u bannaanaydeen wixii aanu isagu sidanin ee masalan dee faraska oo kala saaran masalan sarji waa koorihii lijaamkuna waa xakamihii ee faraska loo nisbaynayo ayadaa in lagu sameeyaa ma bannaan lagu qurxiya faras saxeedaan qaban leannu hayru malbuusin raakib weeye waa weelka oo kale markaa noqonaysaa taanigu wuxuu leey sidaa seefdoo kale waa u bannaantay walaysa lilmar'ati haweenaydii uma sugnaanin taxliyatu aalati alxarbi alladii dagaalka ayadu inay dahab iyo fidatoona ku qurxaysaa uma bannaana walahaa waxaa u sugnaaday lubsu anwaaci xulliyi dahabi waalfida noocyada xullida dahabka iyo fidada inay xidhato ayaa u bannaan wakadaa maanusi jabiiha wixii lagu sameeyeyna waa lamid filasax haddaan qabano wala soxasaxna waxa weeye taxriimu lmubaalaga ku xeeldheeraansho fi sirf israafka iyo xadgudubka inay ku xeeldheeraata waa xara ka khalkhaalin oo wasnu mi'ataa dinaar yahay weeye wakadaa israafuhu inuu ku israafay alati lxarbi isaguna waa la mid wa jawaazu taxliyati lmusxafi musxafi kitaabka qur-aanka bifida in lagu qurxin karo inay bannaan tahay weeye wakada lilmar'ati bidahabin ruuxii dumar ahaana waxaa u bannaan dahab inay ku qurxiso wuxuu leeyahay sheekhu walaysa uma sugnaanin lilmar'ati haweenay taxliyatu aalati alxarbi aala dagaal alaab dagaal inay ayadu markaa dahab iyo fida midnaba inay ku qurxisato looma ogola inay dagaalantoy hub qaadata haba u bannaanaadee haddana hubkeedaa inay markaa wax ku qurqurxisataa ma bannaana waa xaaraan bay leeyihiin tashbiih baa ku sugan ay raggii markaa shabbahayso waana xaaraanoo ilaahay waa lacday kuwa isu ekaysiiya ragga dumarka isu ekaysiiya iyo dumarka ragga isu ekaysiiya walahaa waxaasee u sugnaaday lubsu anwaaci xulliyi dahabi waalfida inay xidhato noocyada xullida dahabkiiyo fidada inay xidhato noocyadooda ayay leedahay sida dee gacantii iyo shuuliyadii sida kuwii qoorta markaa la gelinayay sida fargalladii sida kuwii dhegaha iyo kuwii faraha tanka ayada in la dalooliyo culimada horta waxay tilmaameen waxa wanaagsan dee dumar kasta oo mandiqaday joogaan wixii ay caado iyo dhaqan u leeyihiin ee aan diintana ku bannaanayn inay markaa ku gaabsadaan markaa innagu san la dalashado hindiyun baynu ka aragnaaye dumarkeennu ma daloshadaan markaa inaanay dalooshanin baa wanaagsan laakiin ka xartimamayna way u bannaan tahay haddii ay daloshadaan oy gelgeliyaan waxba dhibi kuma jirto laakiin waa waxaan dhaqankeen ahaynoo laga wanaagsan yahay maallood bay weydiinayeen halkan hadday hadday halkaa sareba geliyaan ay dalooliyaan halkaa sare ay halkan ka soo lululaan ayana way iska bannaan tahay laakiin waxba inay waxaa ku mashqulaan ma habboona marka lubs lahaa walahaa waxaase lubsu anwaaci xuliyi dahabi waalfida noocyaalkooda ayaa lagu wakada maa nusija bihima dahab iyo fida wixii lagu sameeyey ama marya haddana wax kala hadaan waa u bannaayay fila saxi leannu xadiid aynu soo tilmaannay ayaa tilmaamaysay xadiid baa jirta dahabka muxallaqaa ee wareegsan markaa xaaraantinimaynaysa waana sida sheekh maxamed naasirudiin alalbani uu ku tegey si adaabu sifaafka kitaabkiisa la yidhaah u masalada aadka uga hadlay laakiin hay-atu kibaar alculamaa masalada waa masale ay aad isagu maandhaafeen oo zakariya alansaari oo kale risaalo ku naqdinayaa buu qoray sheekh ibnu baas oo kale isagana risaalo uu leeyahay masaladaasi sheekaasu bay u gaarhayd wala saxna waxa weeye taxriimu lmubaalaga ku xeeldheeraansho horta taanigu wuxuu leeyahay waxaa lagu sameeyey sirf iyo khuyalaabaa ku jira oo ma bannaana wala saxasax weeye taxriimu lmubaalaga ku xeeldheeraansha inay xaaraan tahay fi sarf xagga israafka yacni inay israaf ruuxii dumar ahayd lafdeedu sii samayso oy xadka ka bixiso dee wixii xidhasho iyo isticmaal baa loogu banneeyee inay markaa meel walba iska lusho markaa dee waxay la dhaqaaqi kari weydaba ay ka dhigato ama yacni dahab kaydaysiya lacag loogu tala galay oo dee intaasoo kiilooya in xulli lagu sheegaa dee ma bannaana qaar baa kun haya oo xulli ku sheegaya xullidi waa waxaa la xidhanayo marka wala sacu taxriimu lmubaalaga fi sarf in lagu xeel dheeraado israafka ayaa xaaraana waa ka khalkhaalin wasnu mi'ata dirhamin dee waxaabay markaas khalkhaalkii lugta gelinayaa la gelinayo laba boqol oo dirhama lianna waxay leeyihiin lianna almubaaxa lahuna maa yutasayanu bihi waxa loo baneeya waa waxay isu qurxinayaan walaa ziinata fi dalik dee inay halkaan laba boqoloo diinaar lugtaasu dhay ka qalowqalowlaytaana ziina kuma jirto waa wax kale saanigu wuxuu leeyahay xaaraan maaha adilada markaa bannaynaysa xullida ayaa markaa caam ah daba labada erayu israaciyey baa la yidhi may wanaagtanayn almubaalaga fi sirf waayo israafna waa xadka buxun mubaalagana waa ku-xeeldheeraansha uun sidaa daraaddeed baa rawdaha iyo kutubta badihooda kumas wakadaa israafuhu ayuu sidoo halkaa ina odhan doono sirfi unbay sheegeen israaf ee mubaalaga israafkii israaf wixii lagu tilmaamaya ma bannaana ama fihi mubaalaga oo yani mubaalaga ku jirin be ma xeeldheerasha ku jiraan ma yaana ku jirin wakadaa waxaanaba israafu fi helati alxarb ninkiina waa ka xaaraan taxliyadii iyo qurxintii uu fidada ku qurxinayey ila waxaan nii waxiliyatu aalat alxarb ninkii waxa u bannaanaa aalatulxarbi aaladii dagaalka ama xilya ama taxliya dhe wa taxliyatu aalat alxarbi wey kasayf walrunxi walmantiqa inuu qurxiyaabaa yahay oo u sugnayd isaguna markaa israaf inuu ku sameeyo wax ciidda ka badan markaa uu ku qurxiya uma bannaana walasacu ansaxa waxaa kaloo weeye jawaazu taxliyati lmusxafi kitaabka qur-aanka in lagu qurxiya inay bannaantay bifida silvar in lagu qurxiya way iska bannaantay ninkii iyo ruuxii dumar ahaaba isagoo kitaabka la maamuusayo aanigu wuxuu leeyahay ma bannaana sidii weelkao kaley noqonaysaa wakadaa saasoo kale yajuusu lilmarati ugu bannaan yahay keliya bidahabin iyadoo kitaabkeeda qur-aankaa inay dahab markaa iskaga sharaxato oo ay meel walba kaga qurxisataa waa u bannaan yahay iyo may labadoodaba u wada bannaanyay iyo labadoodaba looma ogola aqwaasha ku jirta waa taa haddaba wuxu uhi wa shardu zakaati naqdi lacagta zakayntooda shardigeedu waxa weeye alxawlu waa inuu sanad u soo wareegaa walaa zakaata zakada laguma laha fii saa'iri aljawaahiri jawaahirta kale zaka laguma leh ka lu'lu'isii lu'lu'i oo kale isaga wax zakaho lagu leeyahay ma jirto waxau sheekhu leeyahay maxaa loo shardiyaa markaa zakadii lacagta la bixinayo wa shardu zakaati naqdi alxawlu waa inay laba iyo toban bilood u soo wareegaan waa cumuumka xadiidkii aynu sanadkiisana markaa soo saxiixinay ee ahaa walaa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawlu xoolo zako laguma lahaa ilaa uu sanad u soo wareego wax zakaahu lagu leeyahay ma jirto kaasay u deliishadeen walaa zakaata wuli fii saa'iri aljawaahiri ka lu'lu'i jawaahirta kale oo lu'lugii iyo yaaquudkii iyo zuurjadkii iyo fayruuskii iyo marjaankii iyo almaaskii iyo wixii la midka ahaa zake laguma le bay shaaficiyadu qabaan dee kumay soo aroorin bay yidhahdeen wax zakaahoo tilmaamaysa ma hayno bayhaqiga cali bn abi aalib wuxuu ka warayaa mawquufa laysa fii jawarin zakaatun inaan lagu lahayn yani wain xasulat sancatu wa kasurat qiimatuhu haba badatee yani midmid bay markaa asaro ay ugu soo naqlinayaan inaan wax zaka oo lagu leeyahay aanay jirin walaa zakata fi saa'iri ljawaahiri ka lului weeyaan laakiin culimada kale in badan baa bannaysa sida aynu insha allahu tacaala aynu arki doono baabu zakaati اlmacdini wاlrikaazi wاtijaara waxaan filaya waktigu inaynan ka gaadhin wallahu aclam markaa inoogu joogo